بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنقول حشني كتاب التوحيد عشر كان وعشر لحدا إيا صدح waxaan ku sharaxaynaa axaadiidta ku soo aroortay baabka afar iyo tobnaad labadii aayadood oo shiikhu u baabeeyey baabu qowli llahi tacaala ayushrikuuna maa laa yakhluqu shayan wahum yukhlaquun ayaynu soo sharaxnay saddex xadiid buu marka shiikhu keenay aayadii waa ka soo baxnay markaa saddexdaa xadiid ayaan ku sharaxaynaa qaala waxau yidhi wa fi saxiixi waxaa saxiixa ku suganay bukhaari muslim laftigiisu waa wariyey xadiidka anas waxaa ku sugan buu yidhi fi saxiixi can anas ibni maalikin radia allaahu canhu anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala waxau yidhi shuja nabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga ayaa la jib la daqaray shuja nabiyu sala allahu caleyh wasalam yowma uxud maalintii dagaalkii uxud ayaa nebiga la daqray shuja macneed waxa weeye waa daqarka markii wejiga iyo madaxa iyo nabarka lagu dhufto ayaa loo isticmaalaa shuja waxayra taas ayay maaragtay culummada caddeeyeen culamaa luqa waa madaxa iyo wejiga nabarka lagu dhuftaa la yidhahdaa shuja soomaaliduna saasay isticmaalaan oo iyaga daqare iyo u bixiya qofka nabar kule wejiga iyo shuja nabiy sala allahu calay wasalam yowma uxud wa kusirat rabaiya rabaaciyatuhu arabaaciya waa dhoolosha weeye macnaha foolashiisana waa la jebiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam marka waa ilkahan ee foolasha ay soomaalidu yidhaahdaan ayaa la jebiyey oo macnaha dagaalkii markii lagu jiray ayaa nin mushrikiintii ka mid ahaa ayaa markaas wax ku dhuftay oo markaa nabiga calayhi salaatu wassalaam uu jabay iligiisa ma wada dhicin sida xaafid ibnu xajar uu caddeeyey laakiin wuu jabay daqarkaana waa lagu dhuftay fa qaala nabiyu sala alla ly slam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam kayfa yuflixu qowmun kayf macnaha waa istibcaad kayfa yuflixu qowmun seebay u liibaanayaa qowm shajuu nebiyahum nebigoodii daqaray seebay u liibaanayaan oo wanaag u helayaan fa nasalat waxaa ku soo degtay qowluhu tacaalaa laysa laka min almri shay-un laysa laka kuuma sugnaanin adiga laysa kuuma sugnaanin laka adiga min alamri arrinka koomkan iyo maamulkiisa ay kii liibaanaya oo soo islaamaya iyo kii gaalnimo ku dhimanaya labadaba ilaahay ayaa u taallaa adii shaqo kuma lihid laysa laka min amri shay waxaa ka dambaysa oo yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun macnaha hadduu ilaahay dibbuu u dhigayaa imaa inuu ka toobad aqbalo sida qaarkood dhacdaynu arki doonno imaa inuu cadaabo oo ay gaalnimada ku dhintaan labadaba way dhici kartaa oo qaarna gaalnimadii waa ku dhinteen qaarna waa soo islaameen dadkii nabiga la dagaalamayey marka xadiidkaas waadixa wuxuu tilmaamayaa imaamu muslim fijihaadku ku warinayaa waa min xadiida anas wuxuu tilmaamayaa sabab nusuulkii aayaddan laysa laka min alamri shay un sababtii ay ku soo degtay dagaalkii uxud bay ahayd wuxuuna inoo sheegay xadiidku nebiga in dhibaato la gaarsiiyey isagoo nebigii ilaahaya oo xaqa ugu yeeraya ayay dhibaatadaa gaarsiiyeen ha waayo nebigu waa bashar wuxuu yidhahdaa imaamu nawowi raximahu allahu tacaala sida xaqiiqada ah waxaa haleelaya waxa weeye maaragtay ambiyada iyo rususha iyo waxyaalahan dhibaatada waa ku dhacaysaa sida maaragtay xanuunada ibtilaaga dagaalka wax walba waa ku dhacayaan waana ku dhaceen maxay tahay macnaheedu markaa waa si ay u gaaraan darajo sare oo ibtilaagan ashaddu nnaasi ibtilaa'an alambiyaa huma alamthalu faalamthalu waa tuuya nabiga calayi slat o salaam nebiyada ayaa imtixaanka ugu badan oo dhibaatay marayaan iyagoo dacwad dadku ugu yara la dhibaataynaya ajar iyo xasanaad iyo darajo saray ku gaarayaan waxaana ku sugan buu yidhi si dadku ay ugu daydaan oo u ogaadaan nebi maxamedba maadaama dhibaatooyinkaa ku dhaceen innaguna waa min baabi awlaa inay inagu dhacdo taas oo kale oo waxa loo sabro oo siduu nebigu u sabray loo sabro ayaa laga qaadanaya Mm. waayo masiibo kasta oo adduunkan timaada oo dadka ku dhacda waxaa ka weyn masiibadii nebi maxamed ku dhacday calayhi salatu salaam ama dhibaatooyinkaa ku dhacay ama dhimashadiisiiba sida xadiidka saxiixa uu nebigu ku yidhi waxa weeye liyucaza almuslimuuna masaa'ibahum macnaha ha isugu eh, tacsiyeeyeen masaa'ibtooda waxa weeye tii aniga igu dhacday ha masaa'ibahum bi macnaha markii qof dhinto waa in la yidhaahdaa war waa la wada dhimanayaaye sabra nebi maxamed ba dhimaye cidna noolaan mayse ha masiibo ka weyn ma jirto marka sidaa daraaddeed marka nebiga calayhi salatu salaam saasuu ahaa in lagu daydo ayaa la rabaa wuxuu yidhahdaa qaadi ciyaad uu kasoo guuriyaa eh, eh, imaam nawowi ayaa wuxuu kasoo guurinayaa qaadi ciyaad waxaa kaloo faa'iide ah oo ku jirta meesha si loo ogaado inuu yahay bashar oo dhibaatooyinku ku dhacayeen oo aan loogu kadsoomin oo aan loo malaynin inuu yahay isagu wax ka duwan basharka sida ay nasaaraba nebiyullaahi ciisa ugu khaldameen nebi maxamed bashar buu ahaa calayhi salaatu wassalaam marka ilaahay baa doortay qul innamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya idan nebiga waa loo waxyood ilaahay baa doortay laakiin bashar buu ahaa waxa inagu dhacay oo kale unbaa ku dhacayay idan waa laga nahiyey nebiga calayhi salaam marka waa loo diiday arrinka shaqo kuma lidbaali laysa laka min alamri shay-un haddaan marka nebi maxamed koomka maamulkiisa waxba ku lahayn ma cid ka dambaysa oo awliye ah ayaa koomka maamuli karta waxay ku leeyihiin awliyada qaarkood baa koomka maamula oo roobka la weydiisanaya oo masaa'ibta laga magangelaya oo waxaasoo dhan waxaasi waa jahli iyo wax kufri iyo gaalnimo qofka gaarsiinaya adduunkan ilaahay baa maamula cid la maamushana ma jirto marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa inay arrintaas aan lagu kadsoomin oo aynan waxba hanan karin nebi maxamedna waxba ma hanto cid kalena waxba ma hanan karto taas wey meeshan uu shiikhu u keenayo waayo waxba ma hanan karaan waa makhluuq weeye xadiidka ku xiga oo labaad waxa uu yidhi waa fiihi ay fi saxiixi imaam albukhaari ayaa warinaya waxaa ku sugan bay can ibni cumar radia allahu canhuma cabdullahi ibni cumar imaam albukhaari baa warinaya fi kitaab almaghazi ay- ayuu ku warinaya can cabdillahi ibni cumar iyo tafsiirkan uu ku warinaya can cabdillahi ibni cumar radia allahu canhuma cabdillahi ibni cumar ibni khadaab weeye ayuu waxa uu ka wariyey waxa uu yidhi annahu samica anabiya sala allahu alayh waalihi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka maqlay oo yaquulu odhanaya idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci markuu kor uga soo qaada madaxiisa rukuucda fi rakcati athaaniya min alfajri ragcadda labaad oo dambe markii uu ka soo kaco oo waxa weeye uu yidhaahdo samica allahu liman xamida bacda an yaquula samica allahu liman xamida markuu yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wassalaam ayuu markaa wuxuu nacladayey yalcanu fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel isagoo nacladaya ayaan maqlay buyi riwaayadda dambe markaasaa fa anzala allahu alla wuxuu ku soo dejiyey laysa laka min alamri shayun ha laysa laka min alamri shayun alaaya oo yatuuba calayhim wa yucadibuhum fa innahum dhaalimuun riwaayadda dambaa sii caddaynaysa waxau yidhi wa fii riwaayatin wuxuu dhahayey bacdamaa yaquulu samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu ayuu wuxuu dhahayey uu nacladayey allaahuma alcan ayuu nalca- nacladayey safwaan ibnu umaya waa odayaashii quraysh wa wa suhayl ibni camar waa odayaashii quraysh waa ninkii sulxulxudaybiya heshiiska la gelayey marka wa xaaris ibnu hishaam waa abujahal walaalkii waa raggii quraysh ugu waaweynaa ayuu nebigu habaarayey buyi oo nacladay marka xadiidkan riwaayadihiis o dhan waxaa saxiixa bukhaari a warinaya wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam qunuud buu sameeyey qunuudu nawaasil la yidhaahdo markii la laayey saxaabadii quraada ahayd oo waxa weeye nimankii qabaa'ilkii intay nebiga been u sheeganayaan waa islaamnay oo saxaabo noo soo dira waxna bara uu toddobaatan saxaabi u diray oo quraa ah waatay laayeen inta hareereeyeen qurayshna dhibaatadaa geysanaysa oo waxaan ka dambeeyeen markaasuu nebigu wuxuu bilaabay inuu naclado oo habaaro nacladdu waa alibcaad addardu waalibcaad can araxma in laga fogeeya naxariista ilaahay ayuu wuxuu habaarayay nimankii qoraysh ahaa odayaashoodii iyo nimankii qabaa'ilkii dhibaatadaa geystay fa anzala allahu allah baa wuxuu ku soo dejiyey laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun adiga nebi maxamed oo arrinka waxba shaqadaa maaha taasi adigu dacwada inaad gaarsiisid tabliiqu dacwa ayaa adiga lagu faray inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab ha balliq maa unzila ilayka min rabbik adiga balaaq baa tahay rasuul baa tahay xaqa gaarsii laakiin yaa gaalnimo ku dhimanaya oo naxariista ilaahay laga dheeraysiinayaa iyo yaa toobad keenaya oo soo islaamaya adiga taasi kuuma taallo waxay la mid tahay markii adeerkii abutaalib u dhintay la yidhi innaka laa tahdii man axbabta ha oo kale aduu arrinka shaqo kuma lihid baa li sidaa daraaddeed raggan hadda halkan lagu sheegay safwaan ibnu umaya iyo suhayl ibnu camar iyo xaari ibnu saddexduba waa soo islaameen baa li wa xasuna islaamuhum abuu sufyaan oo maalintii uxud watay waa soo islaamay khaalid ibnu waliid oo fardaha watay waa soo islaamay idan markaa ilaahay baa maamulka iska leh waa alibtilaa walimtixaan nebigu waxba kama bedeli karo cid kale oo nebiga ka sokayso awliye kalena waa min baabi awlaa waxay qaban karaan ma jirto weeye haa xukumka iyo amarka iyo kulli waa biyadillaah ilaahay baa la baryaa ilaahay baa wax la weydiistaa wey marka wuxuu tilmaamay ibnu cumar salaada qunuudka waa witr marka la qunuudayo waa qunuudka waa ducadaa la ducaysanayo marka ugu dambayso samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu la yidhaahdo ayaa markaas haddii aad rabtid inaad qunuudid la ducaystaa laakiin sida sheekh albani raximah allahu tacaala uu caddeeyey qunuudku wuxuu u qaybsamaa qunuud mashruuca iyo mid bidco ah oo muxdatha waxa way kan mashruuca waa kan nawaasisha dhibaata markay dhacdo oo weliba culamadu waxay dhibaatada waa inay bilow aadmigu geystaan sida tan oo kale waa lagu qunuudaa shanta salaadoodna waa lagu qunuudayaa salaada subax keliya ma aha markii ragcadda ugu dambaysa ilaha samic allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu ayaa la qunuudaya taa marka waa qunuuda nawaasil baa la yidhaahdaa waa mashruuc waxaa kaloo mashruuca qunuudka witriga salaada salaatuleylka ama witriga markaad tukanaysid ragcadda ugu dambaysa markii taraawixda la dhammeey ragcadda ugu dambaysa samic allahu liman xamida markii la rabbanaa walaka alxamdu in la qunuuda iyadana waa mashruuc amaa salaada subax in lagu gaar yeelo oo la joogteeyo xadiidka ku soo arooray waa daciif wax suganna ma aha saxaabadiina qaar baaba waxay ku tilmaameen bidca oo waxa weeye waa muxdatha yiraahdeen waa bidca la soo dariyey marka in lagu joogteeyo salaada subax keliya taasi sax maaha sida ay dadka qaarkood ay aadaystaan ee qunuudku waa kaa nawaasisha iyo dhibaata markay dhacdo amaa sidoo kale roobdoonta in maaragtay markii abaari dhacdo lama qunuudo oo qunuud shaqo kuma leh laakiin taa istisqaa baa leh roobdoon baa la sameeyaa imaa in jumcada la duceeyo oo mimbarka laga duceeyo wa imaa in salaatul istisqaa la tukado musallaha loo baxo ilaahay la baryo taas ayaa iyaduna ku soo aroortay ee nawaasil ma aha abaaraha ilaahay keeno iyo waxyaalaha dhibaatooyinka looma qunuudo ee wixii bilow aadmigu keenaan baa loo qunuudaa marka xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey inaan nebiga calayhi salaam gacantiisa waxba ku jirin kan dambena waa inoo sii caddayn doonaa waxa uu yidhi wa fiihi can abi hurayrata radia allahu canhu ay bukhaari ayaa wariyey isagana can abi hurayrata radia allahu canhu lamaa anzala allahu calaa rasuuli markuu ilaahay ku soo dejiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam lamaa nazala qowluhu tacaala lamaa nuzila qowluhu tacaala wa andir cashiirataka alaqrabiin nabigaa lagu soo dejiyey fii suurati shucaraa aayaddaas wa andir u deg baa la yidhi cashiirataka qaraabadaada alaqrabiina kuu dhow cashiiratu rajul waa qaraabadiisa waa ilmihiisa waa ilma adeerti waa dadkiisa waa walaalihii waa qaraabadiisa u dhow oo jifidiisa ah waa nebigana dee qurayshoo dhan qaraabadiisay ahayd wa andir cashiirataka alaqrabiin baa layidhi u deg cashiiradaada kuu dhow oo xaqa gaarsii markaasuu qaama rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam nebigu waxa uu ist- wuu istaagay ha ee riwaayadda cabdullahi ibni cabbaas waa caddaynaysa oo bukhaari sacida nabiyu sala allahu calay wasalam bisafa buurta safa ayuu fuulay markaasuu u dhawaaqay waa sabaaxaa marka waa kelimad ay yiqiineen oo haddii buurtaa qofku intuu koro uu yidhaahdo yaa sabaaxaa waa dhiilo iyo colaad weeye uu dadka ugu digaya waa lagu soo yaacay marka kulli dadkii oo dhan maka waa ka soo buurta safaa la isugu yimid markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa macshara quraysh aw kelimata naxwahaa macnaha waa ruwaaddu hadday wax yar shakiyaan kelmaddii waxay odhan jireen aw kamaa qaala ama aw kelimata naxwaha yaa macshara quraysh macshara waa jamaaca kulanka qurayshay waxa weeye ishtaruu anfusakum naftiinna iibsada buuyi ay macnaha naftiinna anqiduu anfusakum min alhalaak carada ilaahay iyo ciqaabka ilaahay naftiinna ka badbaadiye weeye ha ishtaruu anfusakum laa ugnii cankum min allahi shay-an anigu ilaahay agti waxba idiima qaban karo waxba idinkagama tari karo biri waxba ida tari maysa nebi maxamed baa naga dhashay hadda naftiinna halaag ka badbaadiya iyo naar Mm. yaa cabbaas buu yidhi markuu kulligood saa ula hadlay ayuu waxau yidhi yaa cabbaas yaa cabbaasu waa nebiga adeerki wey ha yaa cabbaas ibnu cabdilmutalib oo ahaa eh, wiilkii uu dhalay cabdilmutalib waa nebiga awowgii macnaha waa adeerki isaguna laa ugnii canka min allahi shay-an ilaahay agti waxba kuuma qaban karo hadda naftaada badbaadi yaa safiyatu waa eedadii nebiga camata rasuulillaah waa nebiga eedadii waa safiya bintu cabdilmutalib laa ugnii canki min allahi shay-an hadda naftaada badbaadi waxba kuuma qaban kara aakhiro yaa faadimatu waa gabadhii u dhalay ha yaa faadima binti rasuulillaah binti muxamedin nebi maxamed gabadhiisiiyey saliinii min maali maa shiit maalkayga waxaad doontid iga weydiiso laa ugnii canki min allahi shay-a ilaahay agti wax aan kuu qaban karo aakhiro haddaadan aliimaan waalcamalu saalix la imaan aniga aakhira waxba kuuma qaban karo way cadda marka xadiidkaas saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay kula warinayaan waxa imaam bukhaari fi kitaabi alwasaaya ayuu ku warinaya iyo fi kitaabi tafsiir iyo eh, markuu andir cashiiradka alaqrabin ka hadlayo waadix wey cabdullahi ibn cabaasna wuu ka wariyaa wuxuu inoo caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa amar baa la siiyey wa andir cashiiradka alaqrabin waa amar indaarku waa digniin u dig baa layidhi markaasuu si caama buurtaa safa intuu fuulay ugu yeeray waa markuu xaqi u sheegay uu yidhi waxaana rasuul ilaahay soo diray ee naar naftiinna ka badbaadiya waa marka uu abulahab leeyahay tabban laka waxa way alhaadaa jamactana marka ay ku soo degtay tabbat yadaa abi lahabin watab markay kusoo degtay wey marka adeerkiisu weeye abulahabna waana cabdilmutalib jawaabtii ugu horreysay adeerkiisaa u jawaabay leanna waa gaal waxa weeye aan maaragtay naar ilaahay u qadaray Mm. markaasuu nebigu iyagoo dhan la hadlay kabacdina wuu si- hoos buu usii degay adeerkii eedadii gabadhii u dhalay kulli wuxuu yidhi waxaan idiin qaban karaa male idan marka waxaa meesha loo keenayaa xadiidkan oo sheikhu u daliishanayaa ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام oo khayru khalqilaahya oo sayid waladi aadam ah hadduu ilmihiisii waaridkii qaraabadiisii aakhire una waxu qaban karin haddayna la imaanin aliimaanu waalcamalu asaalix marka ma awliyaa wax qaban kartaa iyagaba naftooda meelay ku sugan yihiin aan war loo hayn yaa weli fulaan iyo sheikh fulaan baa wax ii qabanaya qaar baa dadka waxay u sheekeeyaan haa wuxuu yidhi bay yidhahdeen sheekh abdulqaadir jeylaani qof muriidkayga ah waa talmiidkay qof aniga igu xirani naar geli mayo ha anaa naarta ka badbaadinaya ha hadduu galana waxaaba waaba bal waxaa ka war khuraafaad wa marka waxa weeye awliya waxama qaban karto waayo nebi maxamed baa wax qaban waayey nebiyullaahi nuux baa wiilkiisii badbaadin waayey nebiyullaahi nuux baa xaaskiisii badbaadin waayey nebiyullaahi luud baa xaaskiisii badbaadin waayey nebiyullaahi ibraahim baa aabihii badbaadin waayey idan marka waxay kuu qaban karta male halkaa marka ictibaarku waxa weeye iyo cibradu waxa asalkaa la ictimaadaya waa aliimaanu waalcamalu asaalix dhal awliyaan ahay iyo reer awliyaan ka soo jeedaa waxaasi waxa ma tarto ha haddaadan ku raacin aliimaan waalcamalu asaalix waxaa ku tarmaysa allah waxau yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum marka waa waadix axaadiidtani waxay saddexduba daliil u yihiin inaan qofna ilaahay agta wax kaaga qaban karin haddaadan la imaanin aliimaanu waalcamalu asaalix nebi maxamed wanaaggiisu wuxuu wax ku tarayaa itibaaciisa markaa la timaadidoo raacdid oo dariiqiisii raacdid bal qaar rumeeyey oo mu'miniina oo ashaatay oo tawxiidkii qiray ayaa aakhiro naar lagu guray haye markay bidca la yimaadeen waatuu nabigu lahaa xadiidkii ummadayda qayb ka mid ah naarta loo dareerinayaa oo xawdka laga celinaya markaasaan leeyahay ummati ummati anoo ku garanaya aathaar alwuduu markaasaan leeyahay laa tadri ma axdathuu bacdaka diintay wax ku soo dareen markaasuu odhanayaa nabigu suxqan suxqan liman badela bacdi naartaa lagu fogeeyo kan diintayda wax ku soo daray marka insha allahu tabaaraka watacaala qof walbow naftaada adduun baa wax laystaraayo aakhira waxba laysma taro wakaa nabigu gabadhiisii wuxuu ku yidhi saliinii min maali maashiit xoolahayga wax rabtaan ku siin karaa laakiin waan hantaa laakiin ilaahay agti waxa kaama qaban karo jannana kuma geyn karo naarna kaama badbaadin kare hadda ilaahay adigu raac oo dariiqii allah uu kugu yeeray mar weeye marka insha allahu tabarakt ilaahayna waafajiyo dariiqa xaqa ah masaa-ishana gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin